بsم الlh الرحmn الرحيم alحmdu لlh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu عiسى التirmidiy رaximh الlه taعalى bab ma jaءa fي man xalqa qabla an ydbح أw naxra qabla an yarmiya acmaasha maalinta tobnaad la sameeyo waxaan sheegnay inay afar ahaayeen ramyun huma naxrun huma xalqun huma tawaafun qofkii marka kala hormariyo ayuu tarjamadan ay ku saabsan tahay qofkii xiirto intuunan gowracin ama waa gowracay inta uunan dhagaxa tuuranin waa kala hormariyey qaala xadahanaa saciid bnu cabdiraxmaan almaqsuumiyu wabnu abi cumar huwa mxamed bnu yaxya alcadaniyu qaala xadahanaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can ciisa bni طalxata can cabdillaahi bni camrin ana rajula sa'la rasuula اllahi sal ll ly slam nin ayaa nebiga su-aalay faqaala wuxuu yidhi xalaqtu qabla an adbax waan xiirtay inta aanan gowricin ka hor faqaala wuxuu yidhi isbax gowrac walaa xaraja dhib ma laha wasa'alahu aakharu mid kalaa su-aalay faqaala naxartu qabla an armiya waan gowracay inta aanan tuuranin qaala armi walaa xaraj wuxuu yidhi tuurasho tuuro dhib ma leh qaala wafi lbaabi can caliyin wajaabirin wabni cabaas wabni cumar wausaamata bni shariik qaala xadiidu cabdillaahi bni camrin xadiidun xasanun saxiix waalcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi camalku sidan weeyaan ahlucilmiga badankood oo in maalmaha acmaasha la sameeyo la kala hormarin karo wa huwa qowlu axmeda wa isxaaq waana imaam axmed qowlkiisa iyo isxaaq wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen idaa qadama nusukan hadduu camal hormariyo qabla nusukin camal hortiis fa calayhi damun dam ayaa ku waajibaya dadka sidaa laga wariyey waxaa ka mid a saxaabada ibnu cabbaas hadduu kala hormariyo kas u kala hormariyo maalmaha acmaasheeda dan baa ku waajibaya laakiin kama sugnaanin ibnu cabbaas bisanadin saxiix sanadka ibnu cabbaas looga wariyey ibraahimu ibnu muhaajir ayaa ku jiro ibnu xajar fatxulbaariga sidaas ayuu ku yidhi alxaafid ibnu xajar raximahu llah fatxulbaariga sidaa ayuu tilmaamay ayb ibn abi shayba sida musanafkana uu ku wariyey ibnu cabaas uga wariyey waxaa ku jiro ninka ibraahim ibnu muhaajir wa bihi qaala saciid ibnu jubayr waqataada walxasan dabcan qowlkaa waxaa ku tegay ahlucilmigii ku tegay waxaa ka mid a saciid ibnu jubayr iyo qataada iyo xasan lbasri xanafiyada iyo maalikiyada iyagu waxay ku tageen xalqiga inaan laga hormarin karin ramyiga inta kale waa la kala hormarin karaa iyaga waxay yidhaahdeen xiirashada iyo tuurashada waa inay tuurashadu horeyso oo xiirashada haddii iyada lagu hormaro waa qalad bay dhaheen dami waxbaana waajibaya dayib waa inaan marka xalqiga laga hormarinin tuurashada ama gowraca mas-aladaasna waxay ku dhisan tahay xalqiga ama tinta la xiiranaayo maxay tahay halil xalqu nusukun am istibaaxatu maxduur xalqiga tintan la xiiraya camal hor le miya oo acmaasha xajka ka mida mase waa istibaaxatu maxduurin oo shay adiga awal xaaraan kaa ahaa ayaa tusaysaa inuu hadda kuu bannaan yahay oo camal ma aha oo masalada asalka ay ku taagan tahay saas hal ilxalqu nusukun am istibaaxatu maxduur ayb awel tintaadii inaad taabato mamnuucay kaa ahayd xalqigan ma waxaad u xiiranaysaa mamnuucnimadaas inay dhammaatay oo shaygii maxduurka kuu ahaa inaad bannaysato mase waa camal nusuk sidiisa gaar oo xajku leeyahay masaladan marka taasay ku xiran tahay qolyahan marka maalikiyada iyo xanafiyada waxaa ka muuqdo iyaga marka markay leeyihiin xalqigu lama hormarin karo isaga waxay leeyihin adoon xalaaloobin haddaad tintii iska xiirato qalad baad ku dhacaysaa markaas xalqiguna istibaaxatu maxduur u ahaa maxaad banaysataa maba xalaaloobine waa in marka uu ka horeeya rami iyo dabxi markaad ramyigii samayso ugu yaraan ama dabxigii aada samayso taxallulul awal ayaad gelaysaa tintaada iska xiira markaas yacni ayagu meesha marka ay leeyihiin taas madhabkooda mas'aladan ku tacalluqo meeshaas waayo marka calaaqadiisa ayb sida xooga badanna xalqigu waa nusuk haddii marka waa nusuk la yidhaahdo haddaad xiirashada hormariso oo aada gawrici ka hormariso ama aada xiirashadii hormariso ramyigii waa ka hormarin kartaa waa camal sida ramyigu camal u yahay baa tanna ay camal u tahay imaamu lbukhaari isaga markuu baabeynayey mas'aladan oo hadda tirmidi ka hadlaya wuxuu ku baabeeyey qofku haddii uu isjaahil yahay ama isagoo ilmaansan uu kala hormariyo dhib ma leh tarjamadiisa waxaa ka muuqdo ninka caalim isagoo ku a kala hormariyo in laga fiican yahay ayb oo tarjamada marka wuxuu ka dhigtay baabun idaa ramaa bacda maa amsaa aw xalaqa qabla an yadbaxa naasiyan aw jaahilan ayuu tarjamada ku qeyday bukhaari sidaas u qeyday ayb sida uun loo badan yahayna waxay tahay ama jaahil ha aada ama ha hilmaansanaada ama caalim ha aada waxba lagama rabo ayb bukhaari isaga marka meeshuu ka fiirinayana waxay tahay xadiidkan riwaayaadkiisa waxaa ku timid ninka nebiga u yimid wuxuu ku yidhi lam ashcur fa xalaqtu qabla an armiya lam ashcur fa xalaqtu qabla an anxar saas oo kale lam ashcur baa ku jirta lam ashcur marka nisyaan iyo jahli bay tusay ayb wa qaala bacdu ahli lcilmi idaa qadama nusukan qabla nusukin facalayhi damun bay dhaheen laakiin waxaa loo badan yahay inaan waxba laga rabin qofkaas qaala baabu maa jaءa fi الطibi cinda اlإxlaali qabla الziyaara ayb xadiidkaas marka intaanan ka bixin hore riwaayaadkiisa qaar waxaa ku jirtay sacyiga iyo dawaafka haddii la kala hormariyo iyada say noqone maalmahaas acmaasha la sameeya waa ka mid dawaaf iyo sacyi bacdi riwaayaat baa waxaa ku jirtay yaa lam ashcur fa sacaytu qabla an aduufa maanan dareemin waa saciyey inta aanan dawaafka samaynin qaala duf walaa xaraj ayuu yidhi meeshaas marka culimada qaarna waa awilaan oo waxay ku awilaan sacyiga dawaafka ka hormaraayo wuxuu ka suuroobi karaa fii xaqi lmufridi waalqaarin leanna mufridka iyo qaarinku hadday xajka yimaadaan iyadoo ay maalmo u dhiman tahay dawaafulquduumay samaynayaan dawaafulquduumku waa sunna oo u yahay sacyi bay ku daraayaan sida nebiga sameeyeyba sacyigaasi markaa hadhow dawaafkiisa maalinta tobnaad uu dawaafayo dawaafu siyaaraha sacyigii ka dambeyn lahaa waaye sacyigan oo ninkii hore u dawaaf iyo sacyi u sameeyey ee aan xalaaloobin xajka ku aaday sidaas mufrid iyo qaarin wuxuu ahaado ee carafo soo istaagay maalintii tobnaad beytka markuu yimaado dawaaf bis buu sameynaa sacyina kii hora u ah ninkaasi marka waa saciyey qabla an yaduuf soo maaha sacaytu qabla an aduufa macnahaasay ku xambaareen laakiin qof caadi ah inuu sacyigii dawaafkii sacyigii hormariyo taas ma ma suuroobeysay calaa kullin wararkaasaa ku jira qaala baabu maa jaa-a fi iibi diibka iyo barafuunka wixii ku yimid cinda alixlaali xalaaloobidda agteeda qabla ziyaaratina ka hor dawaafu ziyaaraha ka hor qofku markuu xalaaloobayo dawaaful ifaadihina uunan samaynin barafuunka uu marsanayo ayb cinda alixlaal ixlaalka waxaa laga wadaa xajku laba ixlaal uu leeyahy laba taxallul alwal iyo athaani taxallulu lwal waa maalinta tobnaad laba camal markuu sameeyo waa ku xalaalooba ramyi iyo xalqi buu sameeyey shay kastaa waa u xalaal haween marka laga reebo marka uu dawaafka iyo ku darana macal haweentii xalaalay u noqona taxallul thaani waay marka midda midka dambe marka cinda alixlaal wuxuu ka wadaa cinda taxalluli alwal markuu tuurto tinta xeerto inuu barafuunkii marsado inta uunan dawaafkii maka u dhaadhicin aadin ilaa dawaafkaas maalintaa tobnaad bilaabmayo qof kastoo nooc walba xajinaya waa laga rabaa mutamatica qaarinka mufridka kulli waa laga rabaa uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyt اlcatiiqda marka intaunan dawaafka aadin barfuni waa marsan kara qaala xadaثna axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaثna hushaym wahuwa bnu bashiir alwaasiطiyu qala akhbarana mansuur bnu zaadan wahuwa hiqat can cabdiraxman bn اlqasim can abihi alqasim bn moxamed bn abi bakr can caaishata qaalat dayabtu rasuula اllahi sal l slam nabigaan udgiyey oon barafuun u mariyey qabla an yuxrima intounan xarmanin marka qabla an yuxrima waxay tahay macnaha exraamka intuusan gelin ayaan udug iyo barafuun iyo u mariyey waxaa laga qaadanaya marka udugaas qabla alixraam la marsanaayo ee kadib qofku uu xarmanaayo welina uu kasoo carfaayo isagoo muxrima waxaa la yidhaahdaa istidaamatu tiib barafuunkii marka qofka inuu daa'im kusii ahaado fii xaali ixraamihi waa bannaan tahay lianna barafuunku xurmadiisa waxay ku xiran tahay bilaab bilaabidda adigoo muxrima ma bilaabi kartid barafuun inaad marsato laakiin qabla alixraam haddaad marsatay dawaamka waa la ogol yahay yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa ayb istidaamada qaar baanana qabin culimada cumaraa ka mida ibnu cumaraa ka mida iyaga ma qabaan saas ayb way diidi jireen laakiin caaishaa warinayso nebigaan u marin jiray intuusan xarmanin waa xarman jiray barfuunkana waa kasoo kamkami jiray khalaas marka xadiidkii nebiga hadduu yaalla isagaa faysal wax kala bixinayo rasuulallaahidaas marka ayaan barafuun u marin jiray xaqiiqada waxay ku dhacaysaa jirkiisa dharku kuma dhacaysa marka saa darteed marka shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waxaa la sunneeyaa yacni waxay iyagu leeyihiin qaarkood waxay dhahayaan jirkaa la marinayaa barfuunka laakiin marada maya rasuulallaahidaa xaqiiqdeedana waa badanka ee dharka maaha ayb laakiin madhabta shaaficiyada kolley waxaa asax ku ah oo imaamu nawowina minhaajka uu ku asax ka cabiray raaficina muxararka uu ku saxiixiyey dhib inayna lahayn in la in inay sunno tahay in la marsadaa xataa dharka markaa jirkii iyo dharkii hadduu mariyo laa ba-sa wax dhiba male nusqada minhaajkana nawowi uu ku sheegaa madhab ahaan wahuwa yacni sidaas buu wejka asaxaasaas uu ka cabiray marka hadduu wada asax yidhi marka muqaabilkiisu waa xoog badan yahay ayb wa yowma naxri marka maalikiyada iyaana aanan ogolayn barafuunkaas waxay leeyihiin xadiidkanna waxay ku xambaarayaan waa loo mariyey waa qubaystay kadib markaas uu qubaystana waa iska dhaqay barafuunka xoogaa marka taa waxaa diidaayo caaisha waxay leedahay xataa ajidu wabiisa adiibi fii ra'sihi wa lixyatihi barafuunka kamkamkiisa iyo muuqaalkiisa jurmigiisa waxaan uga jeeday madaxiisa iyo garkiisa isagoo muxrim marka istidaamada kaasaa nas ku sii ah weliba ayb wa yowma annaxri maalinta naxriga ayaan u marinayay barafuunka qabla an yatuufa bilbeyt kacbada intuunan dawaafin midda hadda laga raba tanwa ayb biiibin barafuun fiihi miskun barafuun miski leh ayaan u marinaya ayib markaasna marka waa la marinaya qaala wafi lbaabi can ibni cabbaas ayb qaala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda akari ahli اlcilmi camalku sidan waayo buu yihi akaru ahli اlcilmi agtooda min asxaabi الnabiy sal ll l slam wagayrihim yarawna waxay arkayaan ana almuxrima muxrimku idaa ramaa jamrat alcaqaba hadduu tuurto yowma annaxri wadabaxa ou gowraco waxalaqa ou xiirto ow qasara ama ou tinta gaagaabiyo meeshaan marka nadar baa ku jiro xaafid alciraaqi sharaxa tirmidiga wuxuu ku yidhi fiihi nadarun meesha wadabaxada ayb fiihi nadarun min xaysu ina almadkuuriina laa yatawaqafu cindahum altaxallulu alwalu cala aldabxi leanna dadkan uu sheegay tirmidi uu leeyahay yacni shaafici axmed isxaaq uu dhihi doono iyaga dabxi iyo gowrac kuma xirin shardi ugama dhihin warkiisa marka waxaa ka muuqda waa tuuranaya waa gowracayaa waa xiiranayaa kadib ayuu barafuun marsanaya saddex shay marka shardi maynan uga dhigin laba unbiso haddii uu tuurto tinta xiirto barafuunka u marsan kara isagoon gowricin xataa yani maalinkaa afartaas camal laba camal buu ku xalaaloobaya oo uu ku noqon karaa taxallulka uu ku heli karaa isaga laakiin hadda sida daahirka ka muuqataa saddex shay buu sheegay ayb labaa ku filan faqad xalla lahu waxaa u xalaala kullu shayin shay dhammaantii baa u xalaaloobay xaruma calayhi ka xaaraam ahaa ixraamka dartiis uga xaaraam ahaa ila nisaa haween maahan naag ma taaban karo whuwa qwl shaaficiyi waxmeda waisxaaq qaala waqad ruwiya can cumara bni اlkhaaab anahu qaal xalla lahu kulu shayin ayaa u xalaala ila اnisaءa wاطiiba barafuunku ku daray haween iyo diib ma taaban karo inta kale u banaan qaala waqad dahaba bacdu ahli اlcilmi waxay ku tageen ilaa hada kan min asxaabi الnabiyi sal ا l slam ah iyo wagayrihim wa huwa qowlu ahli اlkuufa ahlu kuufa hadduu yara xanafiyadu ka wada xanafiyadu saanay qabaan anisaa iyo diib waa ka dheeraanaya haween iyo barafuun laakiin xaafid alciraaqi darxu tahriibka wuxuu ku yidhi wahada aladii xakaahu can ahli lkuufati laysa bimacruufin canhum wax lagu yaqaano macruuf ay ku yihiin maaha wa fii kutubi alxanafiyati kalhidaayati wagayriha aljasmu bixilli اطiibi qabla طawaaf kutubta xanafiyada waaba bannaantay leeyihin barafuun waa la marsan kara ayb marka meeshaas markaa de ahlu kuufo kale iyo inuu ujeedaa suuragal ah amase qowl ay leeyihiin ahlulkuufa inuu yahay kan qaala baabu maa jaa-a mataa marka kitaabku yacni fiqiga muqaaranka iyo aqwaasha ay aimada ku kala tageen iyana wuu aad buu ugu fiican yahay marka la la leeyahay mas'ale hiblaayo qoladaa waxaasay ku tagtay waa in meel cad lagu tilmaami karo kutu kitaabkan marka wuxuu ka mid yahay kutubaha marka laga soo naqliya khilaaf oo la leeyahay fulaan saas u qabaa kan sidan buu qabaa xakaahu tirmidiyu canhu ayaa la leeyahay diinka isaga dhan waa naqli wax oo iska maahan cashwaa-i iska ah maahan haddii madhab qof loo nisbaynaayo waa in markaa yacni ama kutubtan ama kutubulkhilaaf laga soo naqliyo ama imaamkaas kutub uu leeyahay in la laga soo naqliyo madaahibtu marka kuma socdaan jahli iyo qof wuxuu iska tuuray iyo kuma socdaane calaa cilmin waa inay ku socdaan haddii shaafici wax loo nisbeynaayo waa in kutubtii laga helo shaafici ama a'imadii shaaficiyada inay ayagu qarireen inuu shaafici sidaas qabo laakiin waxaan kale oo hadda madhabtii salafka laga dhigay oo wax aan naqli lahayn oo haddii la yidhaha qofka keen meel u raaca aan jirin oo haddana madhab salaf waaye la leeyahay wax iska waxaa weeyaan hawas iyo waa waswaas cilmi ma aha waxaas ayb qaala baabu maa jaa mataa tuqdacu talbiyatu fi lxaji baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid mataa goormaa tuqdacu la gooynayaa altalbiyatu talbiyada fi lxaji xajka dhexdiisa talbiyada xajka goormaa la gooynayaa oy dhammaanaysaa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan can ibni jurayjin can caطaa can ibni cabaasin can ilfadl bni cabaas qaala ardafanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ifangeliyey min jamcin musdelifow iga soo fangeliyey oo gaadiidkiisuu gadaal iga soo saaray ilaa minan ilaa mina falam yazal kama tegin yulabbii inuu talbiyeysanayo xataa rama aljamrata ilaa uu ka tuuray jamrat lcaqaba marka talbiyadu way soconaysaa waa soconaysaa ilaa laga soo gaaro subaxa tobnaad ee uu jamrada tuurayo jamratulcaqaba dhagaxa ugu horeeya markuu bilaabo ayay joogsanaysaa xadiidkan marka saasuu tilmaamaya caa-isha iyo ayaa iyagu waxay ku tageen carafaba haddii la aado talbiyada inay istaagayso laakiin daxaawi wuxuu leeyahay culimada laga soo guuriyey talbiyada marka carafaad loo baxo waa joogsanaysaa waxay ka wadaan buu yidhi carafaad waxaa lagu mashquulayaa duco iyo tawxiidkii laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lahu iyo xoogaa talbiyada waa laga yar mashquulayaa laakiin waa istaagtay maahan bataatan markii carafo laga soo dhammaado haddana talbiyada waa la wada iyaga marka macnahaasay ujeedaan buu yidhi daxaawi qaala wfi lbaabi can caliyin wbni mascuud wbni cabaas qaala xadiidu lfadli xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ه l slam iyo wagayrihim ana alxaaja xaajigu laa yaqdacu talbiyata ma gooynayo xataa yarmiya aljamra ilaa uu dhagax ka tuuro wa huwa qowlu shaaficiyi waaxmeda waisxaaq qowlka ay qabaan wa qaala baabu maa jaءa mataa tuqdacu talbiyatu fi lcumrati mas'ale kale waa tan cumrada dhexdeeda talbiyada goormaa la gooynayaa oo la jara xajkii garanayo cinda rami ljimaar marka la cumraysanayana talbiyada goormay gooyeysaa qaala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qala xadaanaa hushaymu can ibni abi leyla waa moxamed bn cabdiraxmaan ibni abi leyla waa sayi lxifdi waa daciif yani xifdigiisa waxbaa ku jira ujeeda can caطaa can ibni cabaas qaala wuxuu yihi yarfacu lxadiida isagoo xadiidka nebiga u koryeelayo inahu nebiga kaana yumsiku can talbiyati talbiyada waa ka joogsan jiray fi lcumrati cumrada dhexdeeda ida stalama alxajara dhagaxa marku taabto xajarul aswadka xajarul aswadka marka goormaa la taabtaa marka dawaafka la bilaabayo leanna qofku markuu dawaafka bilaabayo xajarkuu ka bilaabaa sooma marka uu cumro u yimaado markuu soo xirto wuxuu bilaabayaa talbiyada markuu dawaafka bilaabayo istilaamulxajar sameynayo ama uu ishaarayo ayuu goynayaa talbiyada xadiidkan sidan buu dhahaya abu daawuudna xadiidkan waa wariyey markuu abu daawuud xadiidkan soo bixiyey kadib bu wuxuu yidhi weliba min dariiqi hushaym can ibni abi leyla can cataa can ibni cabbaasaan oo kale ku keenay markaa kadib bu wuxuu yidhi rawaahu cabdulmelik ibnu abi sulaymaan wa hamaamun can cataa can ibni cabbaas mawquufan isagoo mawquufa yani min ka ibnu cabbaas ficilkiisa yani waxaa laga wadaa ibnu abi leyla iyo waxaa iskhilaafay labo cabdulmelik ibni abi sulaymaan iyo hamaam ibnu yaxya alcawdi labadaas nin ayaa waxay khilaafeen ibnu abi leyla ibnu abi leyla oo awalba sayi-ulxifdi ahaa haddana ay laba khilaaftay riwaayadiisaan marka nebiga in loo koryeelaa waa qalab wasaxiixu waa mawquuf cala bni cabaas ibnu cabaasaa marka mas'aladanna mas'ale ijtihaad boos uga bannaan waayo ma la dhihi karo fii xukmi rafci baa la siina leanna wax talbiya goormay go-e ijtihaad baa ka furnaan kara waa mas'ale fiqhi ah qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni camrin qaala xadiidu bni cabaas saxiixun waalcamalu calayhi cinda akari ahli اlcilmi qaaluu waxay yidhaahdeen laa yaqdacu lmuctamiru ma gooynayo muctamirka atalbiyata talbiyada xataa yastalima alxajara ilaa dhagaxa u taabto wa qaala bacduhum ida intahaa ilaa buyuuti maka sida u soo socdo guryaha makaad markuu arko uu soo gaaro qadaca talbiyata talbiyadii waa jaray qaala alimaamu abu ciisa waalcamalu calaa xadiidi nabiy sal l slam camalka lagu dhaqmayaa waxaa weeyaan buu yihi xadiidka nebiga kee waay marka xadiidka nebiga waa xadiidkii ibn abi leyla ibn abi leyla laakiin de xadii nabiga xadiidka maunan u kori sida saxiixa marfuuc maaha xadiidkaas abu daawuud sida uu tilmaamay ayb wa bihi yaquulu sufyaanu washaaficiyu waaxmedu waisxaaq markaa ninka cumraysanaya ilaa uu kasoo gaaro beytka talbiyada ha iska wado marku gaarana ha joojiyo qaala baabu maa jaa fi طawaafi الziyaarati bاleyl baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabia jaa ku yimid fi awaafi الziyaarati dawaafulifaadaha bileyli habeenii la dawaafo maalinta tobnaad buu bilowdaa waqti uu ku dhammaadana ma leh marka habeen dawaafka ma la samayn karaa tarjamadan saas qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaana cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaana sufyaan can abi الzubayr can ibni cabaasi wacaaisha ana nabiya sal l l slam ahara ahara wuxuu dib u dhigay dawaafa ziyaarati dawaafu ziyaarihi ila leyli ilaa habeenkii dee nebiga hal xaj buu xajiyey dawaafu ziyaarihii ilaa habeen buu u dhigay marka la yidhaahdana waxaa ka soo baxayo meeshaas xadiidkii dheeraaye muslim warinaya jaabir waxaa ku jirtay nebiga inuu maalinimo sameeyey dawaaful ifaadaha markuu sameeyeyna weliba duhurkii minuu ku tukaday iyo wuxuu ku tukaday maka ayaa laysku laba riwaayo waatay kala timid culamada qaar ku jamciyeen makana waa ku tukaday mina markuu yimidna waa ku tukaday oo dadkiibuu imaam u noqday haddii marka xadiidkaas saxiixa uu tilmaamay inuu maalin dawaaful ifaadihii sameeyey kan see la yeelaa marka akhara dawaafa ziyaarati ila leyl buu dhahaya xadiidkan bukhaari wuxuu ka dhigay maalmihii dambe ee ayaamu minan ee mina la joogay habeenadii nebiga marmar buu soo aadi jiray beytka dawaafna uu samayn jiray kan marka waxaa lagu xambaarayaa marka habeenadaas walidalika bukhaari xadiidkan hadda tirmidi uu halkan ku yani tirmidi oo halkan ku warinayo isagoo tacliiquu wariyey bukhaari oo wuxuu yidhi baabu ziyaarati yowma annaxri markaasuu yidhi waqaala abuzubayr can caaishata wabni cabaas waa kan ahara nabiyu sal ll ly slam ziyaarata ila lleyl dawaafa ziyaarati ila lleyl markaasu wuxuu ka dabamariyey wayudkaru can abi xasaan can ibni cabaasin ana nabiya sal ll ly slam kaana yazuuru lbeyta ayaama minan labadaas isku xujiyey feeri marka bukhaari xadiidkan tirmidi tacliiq ahaan u keenay riwaayada ibnu cabaas waa ka dabamariyey oo tilmaamayso maalmaha mina habeenada uu mino joogo nebigu intuu maka u dhaadhaco ayuu dawaaf samayn jiray dawaaf iska sunna ah kan marka kaasaa lagu xambaara saniicu lbukhaari marka labada inuu isku xujiyo wuxuu ka wadaa xadiidkan maadaama uu saxiix yahay waxaa lagu xambaarayaa oo rijaashiisu fiqaad yihiin waxaa lagu xambaarayaa maal habeenadii labiiyo tobanka iyo koob iyo tobanka iyo inuu imaan jiray beytka dawaaf uu imaan jiray bacdi saxaaba ay arkeen dawaafu ziyaarana ay ka cabireen maadaama waqtigiisii la joogo ayb bukhaari marka kitaabkiisa yacni cilmi fara badan ayaa ka buuxa masaa'il fuqahadu ay wax badan ku xalliyaan buu isagu riwaayaad iyo wax ku xallina macnahaas marka yaa ku jiro bukhaari marka sidaas uu arkay baana marka in lagu jamciyaa ay wanaagsan tahay qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qaala waqad rahasa bacdu ahli lcilmi waxay ruqseeyeen fii an yu'ahira inuu dib u dhigo dawaafa ziyaarati ila lleyl dawaafu ziyaaraha ilaa habeenkii inuu dib u dhigo wastaxaba bacduhum qaarkood waxay sunneeyeen an yazuura yowma anaxri dawaafulifaadaha maalintaa tobnaadba ha sameeya wa wasaca bacduhum qaarkoodna way waasiciyeen an yuahira inuu dib u dhigo walow ilaa aakhiri ayaami minan maalmaha ugu dambeeya minaba ha ahaato yani dawaafu ziyaaraha maalinta tobnaad in layska sameeyaa fiican dibna waa loo dhigi karaa ilaa waqtigii la doono oo isaga waqti uu dhammaanayaa ma laha qaala baabu maa jaa fii nusuuli labdax abdax degiddeeda wixii ku yimid abdax waxaa la yidhaha ama yani meel maka hadda soo gashay wa nebigu sal ll ly slam markii uu maka yimid subixii afar ay ahayd dulxija ee dawaafka uu sameeyey sacyiga sameeyey meel buu degay aan masaajidka aada uga fogeyn taqriiban labaatan daqiiqo meelaha socodkeedu uu yahay ayuu degay meeshaa abdax baa la yidhaahdaa halkaasuu nebigu deganaa maalmahaas ilaa sideedda laga gaaray ayaa maalintii mina halkaasuu ka baxay abdax markii uu xajka soo dhammaystayna meeshaasuu degay oo casirkii markuu soo baxay halkaasuu degay meeshaasuuna ka ambabaxay madiine iyo markuu aadaayey beytkay sii mareen kacbada waa sii dawaafeen dawaafulwadaaca waa sii socdeen kadib marka meeshaa nebigu degay in la degaa nusuk miya sunno miya iyo waa isku khilaafeen saxaabada qaarkood iyo caaisha iyo ibnu cabbaas iyo waxay yidhaahdeen camal xajka ka mida ma aha ibnu cumarna wuxuu yidhi waa wuxuu keenayaa yacnii riwaayada hadda siduu keenayo abu bakar iyo cumar iyo cuhmaanna waa degi jireen markay mino kasoo tagaan halkaasay degi jireen ibnu xajar wuxuu ku jamciyey uu yidhi ibnu cumar waa la degi karaa markuu leeyahay ta'siyan binabiyi ku dayasho nebiga ficilkiisa lagu dayanayo caa-isha iyo ibnu cabbaasna waxay ka wadaan acmaasha ka mid maaha xajka ayib oo haddii qofka uu ka tago wax laga rabaa ma leh sidaasaa marka saxaabada warkooda lagu jamciyey abdaxna waa la yidhaahdaa muxasabna waa la yidhahda dayib waa meelaan saas marka miska uga fogeynoo labaatan daqiiqo qofku markuu ka dhaqaaqo shan iyo labaatan daqiiqo meelaha uu ku tegi karo dayib masjidul ijaaba masjid la yidhaahdaa ku yaalla hadda waa degaankan makay ku dhex jirtaa ayb qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala akbarana cabdالraزaq qala akbarana cubaydالlahi bn cmr can naafici can ibni cmar qala kana الnabiyu sal اه ly slm wabu bakri wacumaru wacuثmaanu yanziluuna alabdax ayay degi jireen qala wfi lbaabi can caaئishata wabi raafici wbni cabaas qala xadiiثu bni cmr xadiiثu xasn غariib inama nacrifhu min xadiiثi cabdالraزaq can cubayd الlahi bni cmr qaala waqad istaxaba bacdu ahli اlcilmi nusuula alabdax ayay sunneeyeen min gayri an yarow iyagoon u arkin dalika kaagaasi waajiban waajib ilaa man axaba dalika qofkii jeclaysta un maahan ayaa degaya qaala shaaficiyu wa nusuulu labdaxi abdax degiddeeda laysa min annusuki fii shay acmaasha xajka ka mid ma aha inamaa huwa manzilu nazalahu nabiyu sal l slam waa meel nebigu iska degay qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan can camr bni dinaar can caطaa can ibni cabaasin qaal laysa ataxsiibu bishay muxasab degiddiisa waxba ma aha yani nusuk ma aha inamaa huwa manzilu nazalahu rasuulu llahi sal l slam meel nebigu iska degay un weeyaane macno gaara oo ay u lahayd ma aynay jirin ataxsiibu nusuulu labdax abdax degiddiisa qaala hada xadiidun xasanun saxiix qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man nazla labdaxa abdax qofkii degay qala xadaana moxamed bnu cabdilacla qala xadaana yaziid bnu zurayc qala xadaana xabibun اlmucallim can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat inamaa nazla nabiyu sal ly slam alabdaxa nebigu abdax buu degay liannahu kaana wuxuu ahaa makaankaasi asmaxa likhuruujihi mid ufudu fududaan badan bixidiisa bixidda uu madiine aadayo mid u fududaan badan yacnii meesha ugu fiicanoo uu ka bixi karo ayay ahayd meesha ee macno gaaro iyada ku jira oo u degay ma jirto sida mino iyo musdelifo iyo kale ma aha waa qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaana bnu abi cumar qala xadaana sufyaan wahuwa bnu cuyayna can hishaam bni curwata naxwu baabu maa jaءa fi xaji الsabiyi cunuga yar xajkiisa wixii ku yimid buu u baab yahay qala xadaana moxamed bnu طariifin اlkuufiyu wahuwa saduuq qala xadaana abu mucaawiyata huwa mxamed bnu khaasim adariir can mxamed bni suuqata huwa alghanawiyu abu bakr alkuufiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can mxamed bni اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaal rafacat imra'atun haweeney baa kor soo qaaday sabiyan cunug yaroo lahaa iyada ay dhashay iyada u sugnaaday ilaa rasuulillahi nabiga xaggiisay kor ugu soo qaaday sal اl ly slam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah alihaadaa xajun rasuul allow kan xaj ma leeyahay qaala nacam buu yidhi haa walaki ajrun adigana ajar baad ka helaysaa ilmaha yareerkaa marka xajka haddii la marsiiyo waa xaj waa leeyihi waxyaabaha marka muxaramaat lixraamka iyo adaa ka fogeynaya waa ka dheereynaysaa waxyaabahaas xajkiisu marka tadawuc buu iska noqonaa markuu qaangaara kii waajibka ahaa waa laga rabaa siduu keeni doono qaala wafi lbaabi can ibni cabaas qaala xadiidu jaabirin xadiidun gariib waxaa laga qaadanaya marka acmaasha ilmaha yaryarkaa ay samaynayaan inay ajar ka helaya iyagoo aan qaangaarin ay samaynayaan qaala xadiidu jaabirin xadiidun gariib qala xadaanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid qala xadaanaa qazacatu bnu suwaydin اlbaahiliyu abu muxamed albasriyu daciifun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja can mxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi can الnabiy sal ly slam naxwahu qaala waqad ruwiya can mxamed bn اlmunkadir can الnabiy sal ly slam mursalan isago qaala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can mxamed bni yuusuf wahuwa alkindiyu hiqat habtun can saa'ib bni yaziid qaala xaja bi abi maca rasuuli illahi sal ly slam aabbahay baa ixajisiiyey oo ila xajiyey nebiga la jirkiisa fii xajati lwadaac xajat lwadaac wa ana bnu sabci siniin anoo toddoba jir ah qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waqad ajmaca ahlu lcilmi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen ana asabiya cunuga yarka ah idaa xaja haddii uu xajiyo qabla an yudrika intuusan qaangaarin facalayhi alxaju xaj baa korkiisa ah idaa adraka hadduu qaangaaro ayb meelaha marka ijmaaca uu xikaayooday ka mid tahay laa tujzi'u canhu ka gudi mayso tilka alxajatu xajkaas can xajati alislaam kama gudayso wakadalika almamluuku addoonkaa la mida idaa xaja fii riqihi addoonnimadiisa hadduu ku xajiyo dhexdeeda uma uctiqa la xoreeyo facalayhi alxaju ayaa korkiisa idaa wajada ilaa dalika sabiilan hadduu helo awood u helo addoon isagoo abuu xajiyey waa xoroobay haddana waa inuu xajkii islaamka waa laga raba walaa yujziu canhu ma uu gudayo xaggiisa ka gudi maayo maa xaja wuxuu xajiyey fii xaali riqihi addoonnimadiisa waqtigeeda wahuwa qowlu sufyaan athawriy washaaficiy wa axmeda wa isxaaq fuqahadana waa ay qabaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan tarjama uma samaynin qaala xadaanaa moxamed bnu ismaaciil alwaasitiyu wa huwa moxamed bnu ismaaciil bn اlbakhtariy abu cabdillaahi alwaasiti saduuqun rawaa lahu abu rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja qaala xadaanaa qaala samictu samictu bna numayr cabdullahi bnu numayr an can ashcaa bni sawaarin ashcathu bnu sawaar waa alkindi wahuwa daciifun waana soo maray marar badan can abi zubayr can jaabirin qaal kunaa idaa xajajnaa maca anabiy sal ll ly slam waxaan ahayn haddaan nabiga la xajinayno fakunaa nulabbii can innisaa haweenka annagaa ka talbiyeysan jirnay oo iyaga labayk allaahuma labayk ma aqrin jirine annagaa ka aqrin jirnay wanarmii can isibyaani ilmaha yaryarkaana waa ka tuuri jirnay dhagax xadiidkan sidaas buu leeyahay haweentu inaynan talbiyeysanaynin baa ka muqan qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun gariib laa nacrifuhu ila min hada alwajhi waqad ajmaca ahlu lcilmi ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen calaa ana almar'ata haweenayda laa yulabi canhaa gayruhaa gayrkeed ka talbiyeysan maayo hiya tulabii can nafsihaa iyadaa nafsadeeda ka talbiyeysanayso wa yukrahu lahaa waxaa loo kahdaa rafcu sawti bitalbiyati codka inay kor ugu qaado talbiyada ayb meeshan marka xadiidkan haweenkan ka talbiyeysanaynaa dacfi baa ku jiro ashcatu bnu sawaar waa cilo cilo cilada labaadna waa abuzubayr can jaabir abuzubayr waa mudalis ibnu lqaطaani alfasi bayaan ulwahmi walyahaamka kitaabkiisu cilo saddexaad uu ku daro idiraaq ah xadiidka ibnu abi shayba warinaayo can ibni numayr can ashcaf bni sawaar can abi zubayr can jaabirin qaala lafdigu sidaan wa xajajnaa maca anabiy sal ll ly slam wamacana annisaau wasibyaan falabaynaa can isibyaani waramaynaa canhum falabaynaa can isibyaan ilmahan ka talbiyeysan meesha kan uu yahay fakunaa nulabi can innisaa meeshaay tahay can isibyaan can isibyaan ayuu yidhi ibnulqataanna marka tanaa ka room buu yidhi marka ayb baabu ma jaءa fi اlxaji can الshayki alkabiiri wاlmeyit xajka laga xajinayo odaga waayeelka iyo qofka dhintay qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna rawx bnu cubaadah qala xadaثna bnu jurayj qala akhbarani bnu shihaab qala xadaثanii sulayman bnu yasaari can cabdillahi bni cabaas can اlfadl bni cabaas ana imra'atan haweeney min khafcama qoladaa ka dhalatay qaalat ya rasuula allah ina abii aabbahay adrakathu fariidat اllahi fi lxaji ilaahay fariidadiisii xajka aabbahay way soo gaartay wahuwa shayqun kabiir isagoo oday waayeel ah laa yastatiicu aan awoodeynin an yastawiya inuu ka kor maro oo ka saro maro calaa dahri lbaciir ratiga korkiisa qaala wuxuu yidhi xujii canhu ka xaji aabbaha waxaa laga qaadanaa qofka isagoo nool laakiin aan gaari karin macduub ayaa la yidhaha in laga xajin karo waxaa kaloo laga qaadanaa haweeney inay ka xajin karta nin qaala wafi lbaabi can caliyin wa buraydata waxuseyn bni cawf wa abi raziin alcuqayliy wa sawdata binti zamca wabni cabaas qaala xadiidu lfadl bni cabaas xadiidun xasanun saxiix wa ruwiya can ibni cabaas siyaabo kala duwanaa looga wariyey waruwiya can ibni cabaasi can xuseyn bni cawf almadani can اnabiy sal l slam wa ruwiya can ibni cabaas ayضa can sinaan bni cabdillahi اljuhani can camatihi can الnabiy sal l slam wa ruwiya can ibni cabaasin can الnabiy sal l slam oo toosa qaala wasa'altu muxamada can hadihi الriwaayaat ayaan su-aalay faqaala wuxuu yidhi asaxu shayin fi hada اlbaab ma rawa bnu cabaas waxaa ugu asaxnimo badan buu yihi baabkan ibnu cabaas wuxuu ka wariyey can ilfadl bni cabaas can اnabiy sal l l slam qaala muxamedu imaamu lbukhaari wuxuu yihi wayuxtamalu an yakuuna bnu cabaas waxaana suuragal noqon kartoo laga dhigi karaa ibnu cabaas samicahu min alfadli iyo wagayrihiba inuu ka maqnay can اnabiy sal l slam uma rawaa hada dabadeed xadiidkan uu wariyey can اnabiy sal l slam faarsalahu ciddii uu ka maqlay waa riday mursal saxaabiyaa leedahay mursalka saxaabigana waa maqbuul walam yadkur maunan sheegin aladii samicahu minhu kow ka maqlay qaala waqad saxa can الnabiy sal اl ly slama fi hada اlbaabi gayru xadiiثin qaala wاlcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal اl ly slam iyo wagayrihim wa bihi yaqulu الthawriyu wbnu اlmubaarak wالshaaficiyu waaxmedu waisxaaqu yarowna waxay arkayaan an yaxuja can اlmayit inuu qofku ka xajiyo meydka xaggiisa wa qaala maalikun idaa awsaa hadduu dardaarmay an an yuxaja canhu in laga xajiyo xuja canhu waa laga xajina qaala waqad rakhasa bacduhum an yuxaja qaar waxay ruqseeyeen in laga xajiyo can ilxayi qofka nool idaa kaana kabiiran hadduu waayeel yahay ow bixaalin ama xaalad laa yaqdiru uunan karaynin an yaxuja inuu xajiyo huwa qowl bn اlmubaarak washaaficiyi baabu minhu ay min aladi qablahu qala xadaثna yuusuf bnu ciisa qala xadaثna wakiicu can shucbata can الnucman bni salim wahuwa nucman bnu salim aلطaa'ifiyu hiqat can camr bni aws wahuwa طaa'ifiyu taabiciyu kabiir can abi razin alcuqayliy abu razin alcuqayli waxaa la yihah baa la yihi laqiiط bnu sabra waqiila laqiitu bnu caamirna waa leeyay ayb laqiitu bnu sabira iyo aburasiin waa isku nin yaa la yidhi labay kala yihiinna waa la yidhi anahu ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina abii aabbahay shaykhun kabiirun oday weyn weeyaan laa yastadiicu alxaja ma awoodo xaj wala alcumrata cumrana ma awoodo wala adacna guurguurid iyo socodna ma awoodo qaala wuxuu yidhi xuja can abiika wactamir aabbaha ka xaji kana cumrayso wactamir marka waxaa ku jirto mas'alo mas'alada ku jirtana waxay tahay cumradana in laga samayn karo dadka dhintay in laga cumrayn karo sida looga xajin karaa cumradana looga samayn karo qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix wa inamaa dukirat alcumratu cumradii baa la sheegay can inabiy sal ll ly slam fi hada alxadiid baa lagu sheegay an yactamira arajulu can gayrihi inuu ka cumrayn karo wa abu raziin alcuqayliyu ismuhu laqiitu bnu caamir qaala xadaanaa maxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa cabdurazaq can sufyaan athawriy can cabdillahi bni cataa can cabdillahi bni buraydata can abiihi qaal jaءat imra'atun ilaa rasuuli illahi sal ll ly slam ay u timid faqaalat ina ummii maatat hooyaday way dhimatay walam taxuja mana xajinina faaxuju canha maka xajiyaa qaala nacam xujii canhaa ka xaji qofkii dhintayna waa ka in laga xajin karo qaala alimaamu abu ciisa wahada xadiidu xasanu saxiix hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed